dowladda soomaaliya iyada oo tixgelinaysa baahiyaha dadweynaha soomaaliyeed ilaalinaysa danahooda in ay helaan adeegyada ay u baahan yihiin kadib markii ay dhegaysatay codsi kaga yimid shacabka reer kismaayo dowladda soomaaliya waxa ay fasaxday duulimaadka rayidka ahaa ee isaga gooshi jiray magaalada muqdisho iyo kismaayo go-aankan waa mid loogu danaynayo shacabka reer kismaayo dowladda iyada oo gudanaysa mas-uuliyaddeeda dastuuriga ah waxa ay caddaynaysaa inay u taagan tahay ilaalinta xuduudaha dhuleed cir bad taas oo ah mid waajib ah mana ogolaanaysa cid kasta oo ku xadgudbaysa waajibaadkaasi qaran shacabka soomaaliyeed waxa ay dowladda uga mahad celinaysaa wada shaqaynta iyo taageerada ay la gara taagan yihiin dowladdooda waana mahadsantihiin